roobab xooggan oo saacadoogii lahadhaafi iyo kuguwadanga degmada afgo iyo hano ku mid ee deegaanada ku tirsan iyo weliba saameeyey nololo qoysas danyar ee io hano ka nool agagaarka webiga qoysas kale ayaa kubugtaali hano ku mid eh xaafado degmada afgooye iyadona dugaal kuweydisidii goobo webiga handeeraan iyo wilib anfadheedana biyo iyadoo weliyo dareeran roobabka diirtee silamid ee webiga shabeelle fatahaado horleh usoo ka sameeyahay degmada afgooye iyo shacabka kubugtaali degmada waliba iyo codsadahaina ini gurmad laladeera
dhibkaani haasta gargaaraan u baahannahay haddee cara iyo wixii la helaaye guryaashayna waa kan biyihiyaa noo soo galeen saanaan nahay gargaaraan u baahannahay oo degdeg ee walaalahayna muslimiinta inay gacanta naga qabtaan oo inoo gargaaraan intaasaan u baahannahay dhibkaasaani heesta anaka rafaadaan ku jirnaa ilmihii haddaa ka tagtid walwal biyaha maa kaa qaadi doona say dhaqan doonaan suuq ma aadi karna meelaan aadi karna male silacaan ku jirnaa anaka
caawinada u baahanahay alaabti waa kasoo qabay gurigii biya iga soo qutiyey marka waxaa doona in la caawiyo meel kasta ay ku nooshahay daaqadafaha caalamkaan salaamayaa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum meel kastoo ku nooshihiin waxaan salaan sharaf leh aan degmada aan u marinaa hawada maamulka degmada gudoomiyaha arrimaha bulshada ismaaciil aadan taliyaha amniga gudoomiyaha degmada dhammaan waxaan leeyahay gurmad degdeg ahno laga soo gaaro waxaan ku sugnaa degmada afgooyo gaar ahaan mukayga roob aad u ba-anaa ka dacay guryahiina waa ka soo wada kacnay meeshaan aan joogno keendooyinka waxaa noo keenay hay-adihii samafalka ahaa ee gargaarka gudoomiyaha arrimaha bulshada ku ammaanaynaa taasaan ugu mahad celinaynaa ismaaciil aadan aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan leenahay soomaaliya meel kastaad joogtaan gacmo wada jira soomaaliya waxay u baahan tahay in maanta garab weyn nala siiyo hooyooynaan nahay ilmaheenii annaga dhammaanteen biyaha saacalnaa waxaan u baahannahay gacan degdeg waay arrinteena inaan laga seexan oo sida ugu dhaqsiyaha badan hay-adaha ay uga soo jawaabaan soomaaliya o dhan ay u istaagto waxaan seexana ma haysanno waxaan cunnana ma haysano sida ugu dhaqsiyaha badan in laga soo gaaro u baahan nahay halkaayna hadda waa iska dandaraysanahay oo waa rafaadsannahay damaleeyaan kasoo qaxana uno meehaana iska joognaa xali waxaan agteed barana guddoomiyahayna luuley kaamkiyaan seexehayni kaam seexeyna male biyaha jub ee waaka hadda biyihii iska dhex fadhinaa meelaan seexano ma laha hadda inaan nolosoo dadaala rabnaa bacyaal wax aan ku seexano joogaryaal garba aan u baahannahay ma hadda guryaan walkabihi kan walkabihi ilaa iyo sagaal iyo toban guri ama walkabihi ku dhawaad labaatan guri walkabihi malka jiro dad shoo dad qaar dad ay kor fuulaan dad qaar ijaar ay waayeen dad qaar waxaa la dhahay ilaa iyo afar beri muntland qabad ilaa afar beris guri ka halaaso gurigan iskinka jar haddii sawaaytana koley aniga ilmooga man ariiriyas badaanka iska bah taas ay taaganta dadkii haddii meeshii ka baahanta meel ay galaayaan male id id maanta kor saanadaada kortana ma anaa male baasha waxa waaye iska xaqiranta marka waxaan ka odsadaanee meel kasta rogaan dowladda koonfur galbeed iyo kuwa federaalka allah subxaana wa tacaala wax qabada kor haddii dadkan wax asan qabada kortaan sidan dhaqsiyaha badan gurmad degdeg emergency inaan soo gaari kortaan waana soo gaartaan dhibsho meesha aynas aragtaan ilaahay horta anaga soo gaara kasoo gaarsimid ilaaha iska leh aadan dadaad unbuu leeh webigu waad u jeeddaa meeloonoo sii jira wax yaroonoo jira webigu dhowr mitroonoo jiraa hay-adda samafalka iyo muslimiinta walagaal ilaahay wax u dhiib waxaanoo soo dhiibaano in allah macsaabirine fatahaadka usu webiga shabeelle ku samay degmada afgooy iyo hano ku mid eh deegaanada ku tirsan degmada ayaa saas oo kala weliba saameey goobo adeegyada bulshada sida xarumo caafimaadka walbarashada goobo ganacsigii iyo weliba hano ku mid eh masaajijyada ka dhow webiga